الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxay noo socday xadiidkii nucmaan ibnu bashiir ama dee qadiyadii qisada kuba tacalluqsanayd cadiyadii aabihii siiyey ee uu doonaya rasuulka ilaahay inuu markhaati kaba noqdo axaadiida dhexdan kaga jirnay kollina baabku wuxuu ku dhammaan doonaa uun xadiidkaas laakiin riwaayadan imika nucmaan ibnu bashiir warinaya ee noo badan waxaa raaci doontaa iyadoo xadiidka jaabir warinayo qisadana uu warinayo oo dee baabku kuba khatimi doono marka alfaadaha qeyb waan soo aragnay masaladan iyo suuraynteedu insha allah way noo dambeynaya culimada aqwaashoodu ee imika waxaan sii wadaynaa xadiidka riwaayaadkiisa iyo duruqdiisii wuxuu yihi muslim raximah اllahu tacaala xdثna abu bkr بn abi shaybata qal xadثna عaliي بn msiri عan abi xayaana عan الshacbiyi عan النعman bn bashiiri xa وxadث mحamed bn cabdالlah bn nmayri wlfd lah lafdigan soo soc mحamed baale abu bakr ma laha qal xadثna mحamed bn bshri qal xadثna abu xayaan taymiy waa abi xayaankii markii hore kuba sugnaa un taymi waa reerkoodii kolleyna horeynu waa nin siqo aynu kitaabka hore ugu soo aragnay oo magaciisa yaxya ibnu saciid ibnu xayaan la yidhaaho dee siqa horeynu usoo marray yaxya ibnu saciid wey awowgiina xayaan buu noqonayaa san kunyadiisa oo kale can ishacbiyi annahu qaal xadaanii nucmaan bnu bashiirin ana umahu binta rawaxata nucmaan ibnu bashiir baa ii warramay oo wuxuu igu warramay ana ummahu hooyadii binta rawaaxata ina rawaaxo ahayd sa'alat waxay weydiisay abaahu aabbihii bacda almawhuubati macnaa bacda alashyaai almawhuuba waxyaalaha laysa siiyee laysu hibeeyo wax kaba mida oo min maalihi xoolihiisa kaba miday u weydiisay libniha inankeeda nucmaan kolley halkan sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu sheegayaa nusqooyinka muslim inay saani intooda badan dhacday bacda almawhuubati barhkoodna ay dhacday bacda almawhibati iyada mawhiba haddii la yidhaha bimacna alhiba weeyaan oo waa lafdi aan saas waxba u baahnayn in wax loo qadaro ama wax kale lagu xambaaro labaduba waa saxiix n waxa uu yar leeyahay macnuhu wuxuu noqonayaa ama taqdiirku si aan ku laqbeeyey wey bacda alashyaai almawhuuba ashyaada laysa siiye laysu hibeeyo wax kaba mida oo maalkiisa ayay libniha inankeeda inanka waxsiibay tidhi faltawaa bihaa sanatan waa arrinta keentay si aynu horeba usoo aragnay inay ku qanci weydo waan siiyeydiisii oo ay tiraa rasuulka ilaahay markhaati ugaba dhigo faltawaa bihaa macnaa fa akharahaa weeye ama madala bihaa hadalkii uu celceliyey meermeeriyey hore dee ti umuu yeelin sanatan sanad oo sanad dhanbay dee iyadoo intaa dalbaysa weydiinaysa ayuu kolbood dee malaa intuba markaasin aanu goyn arrinkii oonu bixin iltawaa bihanan macnaa waa madalaha wa akharaha ay madalaha saas baa sharaxa iguba sugan ibnu xibbaan xadiidka waa wariyey dariiqan muslimna uu kuba wariyey waxaana kuba sugnayd halkan sanatan oo kale bacda xawleyn isagoo yidhi oo wuxuu wixiisiyuu fuliyey laba sanoo dabadood xafnu xajar baa wuxuu yidhaahaa labada riwaayo midna dee bukhaari kuma sugnee laakiin sharax xadiidku uu aada u dheereeyey duruqda xadiidka hadday tahay nucmaan ibnu bashiir dadkii kaba wariye taabiciintaha iyo shacbi oo isagana dad badan ay kaba sii wariyeen wixii ay isla dheeraayeen buu sharaxastay caadadiisu ayd markuu xadiidka saasa sharaxayo ayuu kusoo wada arooriyo marka halkaasa intuu riwaayadeennan muslim soo qaaday riwaayada ibnu xibbaanna uu yidhaha dariiqan baa laguba warinaya ayuu yidhaha waxaa laguba jamcinayaa uun muddadan madligo ama ta'khiirkani inuu sanadi iyo ziyaado ahaa marka ciddii laba sanoo tidhina kasrigii waa tiradii dhinayd un baa la buuxiyey waana wax iska badan jabru kasrati kaba cabiraan kuwii sanad ay dhacdayna waxaa la ilqeeyeen wixii ziyaadada intii isku buuxda ama sanadii baa lasoo qaata wixii yare dheeraadka ahaa ayaa la iskaba tuuray uma bada lahu intaas sanadee intuu madliga ama mumaadaladaa laba yimaa waxa u muuqday bal inuu dalabkeedii ajiibo oo uu siiyo faqaalat waxay tidhi laa arda anigu ma raali noqonayo xataa tushhida rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam inaad rasuulka ilaahay markhaati geliso calaa maa wahabta libni waxanaad inankayga siisay ka aad rasuulka ilaahay markhaati ugaba dhigto dee wuxuu rasuulka ilaahay markhaati ka yahayno salawaat ullaahi wasalaamu caleyh lagama laabmi karo kuma noqon karo weeye ilaa aad rasuulka ilaahay aad markhaati geliso arrintood markhaati ugaba dhigto anigu arrinkan uma raalli noqonayo faأkhada abi biyadi wuxuu yihi faأkhada abi abahay qabtay biyadii gacantoodee inan yar buu ahaa bacda alhijra ayuu dhashay bal san hore usoo sheegna xadiidkii alxalaal markaan soo maraynay waqtiyadii rasuulka ilaahi wafaaday sidee jiri meelahaasuu ahaa uu yaraa gacantuu qabto uu kaxeeyey wa ana walxaal ana aniguna yowma-idin maalintaa gulaamun gulaam baan haa dee gulaamkuna ilmuhu marka uu dhasho ilaa uu ka qaangaadhayo gulaam waa lagu idlaaqaa wixii intaa ka dambeeya walow gulaam la odhan kara intuu xoog leeyahay oo dhan haddana macno iska majaazay noqonaysaaye waa ilaa dee waqtigaa buluuq oo kale uu dee ka korayo ayaa gulaam la yidhaha marka waa waqtigii gulaamka laguba idlaaqayay taa ka dambeeyana shaksiga gulaam waa la odhan karaa laakiin dee macno majaazun bay noqon waa intuu quwo leeyayo xoog leeyahayba kolko bal shawaahideediiya waxyaalo kuba yimid taas gulaam oo martabo dambe ama marxalo dambe oo cumrigii ka mida lagu idlaaqo horeynu aan usoo sheegay baan filayaa kitaabka intan kusoo jirnay faataa rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay buu bashiir ibnu sacad inankii waday u yimi faqaala wuxuu uhi yaa rasuul allahi rasuulki ilaahay ow ina uma haadaa waa inankan waa kan waa inankiisii hooyadii binta rawaaxata oo ah ina rawaaxa acjabaha waxaa cajab geliyey an ushidaka inan markhaati kaaga dhigo oon ku markhaati geliyo cala aladii kii wahabtu libnihaa inankeeda waxaan aan siiyey inaan adiga markhaati kaaga dhigo taas baa iyadii ay ku raalli noqotay oo iyada cajab gelisay faqaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi yaa bashiiru bashiirow alaka waladun alaka miyuu kuu sugnaaday waladun walad siwa haadaa mudakarkiiyo muanaskaba walad waa ku dhaca saan soo marnay walow laftigiisani laftigaa mudakar yahay waa ilmo iyo walad aan kan ahayn miyaad leedahay siwaana dee hayra unbay la macno tahay kollay dee luqaadkii kuba timaadaana siwa iyo suwan labaduba waa luqadi iyadoo lambado oo kale oo sawaaun la yidhaaho oo sawaau haadah kolkol walow dee sawaaun macno kalena ay lahayd ama siinta laba kasriya taasna waa luqaadka ay leedahay ee bimacnaa hayran weeye kan waxaan ahayno caruur kale ah ama awlaada ma leedahay qaala nacam haa waan leeyahay buuhi faqaala wuxuu yihi akun lahum wahabta lahum midla haada ee acdayta ma siisay kullahum dhammaantood oo wahabta lahu dee waa baab ishtiqaal haddaan kaba dhigno oo ficilkaa dambe wax laba mid aan kaba dhigna inuu inoo nasbinayo oo tan waxaana dee ficilkan ay intooda badan ama ay sheegaan wahaba wahaba lahu un mooye inaanu mafcuul toos u qaadan ee dee xarfu jar iyo waxyaalaha inuu kuba gudbo san imakaba inoo taalo wahabta lahu wahabtahu may noqone wahabta lahu waa say dee u badan yihiin oo saas daraaddeed baan acdayta imaka halkan usoo dhigtay si kulahum aan isagaba nasbino akulahum aya acdayta kulahum wahabta lahum mila hadaa dhammaan miyaad siisay macnuhu waa inoo cadiyay un haday dee waa yar dee tasxiixa marka leega xag icraabeedin iyo tawjiiheede sida kale afkeedna waa ku toosan yahay dhammaantood miyaad oo awlaadaada miyaad wada siisay waxaan imaka ad inankaaga siinaysa dee gulaamna u ahaa saynu soo marnay ama cabdi buu siiye oo kale qaala laa may buu ihi qaala markaa rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh falaa tushhidnii aniga hay markhaati gelin idan kol haddii arrintu taa tahay oonad cid kale isaga un mooye dadkii kale aanad waxsiina carruurtaada ahaa anigu taa markhaati kama noqoniyo aniga markhaati ay gelin fainii anigu laa ashhadu markhaati kama noqonayo calىa jawrin wax jawr dulmi ah jawr ah oo dee cadadarro iyo xaqdarro ah anigu markhaati kama noqonayo ee aniga hay markhaati gelin duruqda xadiidku way noo socdaa waanaan israacin doonaa un xadaثana bnu numayrin qaala xadaثana abi qaala xadaثana ismaaciilu can الshacbiyi عن النعمان بن بشير أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu rasuulka ilaahay yihi alaka ma waa ma kuu sugnaaday dee markii uula yimi arinkii uu yihi markhaati ka noqo qanuuna inamo siwaahu isaga aan ahayn ma leedahay qaala wuxuu nacam ha qaala wuxuu hi fakulahum dhammaantood acdayta miyaad siisay mila haadaa kan oo kale banuuna waa taqliibuna dee hadduu habliyo inamaba meesha waa loo jeedaa waa awlaadii dhammaan kan oo kale waxna ad inankan siisay wax lamida ma siisay qaala laa qaala wuxuu uhi falaa ashhadu haddaba anugu markhaati kama noqonayo calaa jawrin waa jawr shay baatila ama tacadi iyo dulmiba ah xaqdarro ah anugu markhaati kama noqonayo xadaثana isxaaq ibnu ibraahima qaala akhbarana jariiru can caasimin اlaxwali can الshacbiyi can الnucmaan ibni bashiirin marka waxaan aragnaa eeg imika waa ti aan lahayn dad badan baa xadiidka shacbi kaba wariyay iyadoo dad kala duwanna hadda ay nucmaan kaba wariyeenaynu soo aragnay xalaytaanaynu dariiqii inoogu dambeeyey soo aragnay riwaayadii shacbiya oo kol dee xusein ayaa kaba warinaya ibnu cabdiraxmaan waa riwaayada aan soo aragnay caawa markii hore waa taan aragnay abu xayaan oo shacbi kaba warinaya taas waana duruqdii imakaan kaba soo baxnay ismaaciil ibn abi khaalid oo shacbi kaba warinaya imikana caasim alaxwal ana rasuul اllahi slى اllahu عalيه waslm qaala labihi laa tushidnii calىa jawrin wuxuu ku yihi labihi labi nucmaani laa tushidnii aniga hay markhaati gelin calىa jawrin jawr jawr hay markhaati gelin jawrkuna almaylu can اlistiwa oo dee waa cadalolaanti dariiqii toosnaayo sii toosnayd oo laga leexdo ayaa jawr laba yidhaahaa waana dulmigii iyo taas aniga waa arrinkan de waxaan cadaalo ahayn xadaثna mحamed بn المثنى qala xadaثna cabdالوahaabi وcabdالله عlى xا وxadaثna isxaaq بn ibrahim وyعquub الdwraqi وyعquub الdwraqiy وyعquub الdwraqiyu جamيعا can ibni culaya macnaa isxaaq بn ibrahim iyo yacquub الdwraqi ayaa labadooduba waxay ka wada warinayaan ibn culaya wlafظ lyacquuba laakiin lafdiga inoo soo socda yacquub baa leh qaala wuxuu uhi yacquub xadaثna ismaaciil bnu ibrahim waa dee ina culaye can daawuud bni abi hindin can الshacbiyi can الnucmaan ibni bashiir kollay ragga hore inuu soo wada aragno saas baan ugu yar joog joogsan daawud bni abi hindinna waa nin sikaaru taabiciin oo hiqa ah oo caabid ahaayen hore usoo maray abu hindina waa magaciisa dinaar bay soo naqliyeen dee kol haddaa dinaar iyo dirham iyo aragtana ninku carabu maho iyagu inta badan lamay bixi jirin waa reer qusheyrna way u nisbeeyaan dee waa mawle ahaan xataa ismaaciil ibnu ibraahim isaguba mawaalidii unbuu kaba mid ahaa yacqubu dawraqi waa mawaalidii unbuu kaba mide can ishacbiyi can الnucmaan ibni bashiirin qaala anahu qaal indalaqa abi indalaqa bi waxaa ila tegay abi aabbahay yaxmilunii isagoo isida ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam oo aabihii oo sida waa inan yar ilayne ayaa xaggii rasuulka uu dhaba kacay markay hooyadii tidhi dee anigu ma raali noqonayay iyadoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markhaati ka noqda mooye riwaayadii hore abu xayaan in uu shacbi kaba oranayay waxaynu soo marnay faakhada abii biyadi gacantuu hayay waanu kaxeeyey tanna maxaa inoogu sugan daawud daawud ibnu abi hindee shacbi uu kaba waranayo yaxmilunii ilaa rasuulillaahi oo waaba siday oo dusha ayuu kuba siday waa lafdiga taas ah kollay dee kitaabkeenan iyo sharaxda kuma ayna xafid ibnu xajar fatxulbaari riwaayaadkana muslim baa leh ayaa wuxuu labadaba dee muslim baa leh ayaa wuxuu kuba jamciyaa isagoo labadan riwaayaba tilmaamay inuu oo waxa lagu jamcinaya anahu akhada biyadihi famashaa macahu bibacdi dariiq waxamalahu fii bacdiha lisigari sidni aw cabara can istidfaaci iyaahu bilxamli oo wuxuu leeyahay dee waa inan yar baabu ahaayee dee dariiqii qeyb kaba midana gacantuu hayay kolla dee markuu halkay degayeen buu kaba soo socday uu ka yimi madiinina waabay kala googo'nayd oo reer kastaaba halkaa beerahoodu yahay bay guryahooduna uu ahaayeenoo waay markaa ismay xidhiidhsanayn be qolo kastaaba halkay beerahoodu ahayd bay xaafadahood iyo hadday xisni leeyihiinna ay ahayd be dariiqa barhkiina waa sidayba lisigari sini waa mid ama waxaa buu leeyahay arrinkan uu isaga yidhi ina kene uu kaxeeyey istitbaacan oo isagii ka dalbay inuu raaco ayuu xamli kaba cabiray almuhim faqad waa waaqaco keliya o arrinta faqaala ya rasuula allahi wuxuu yihi markaa bashiir ishhad markhaati waxaad ka noqotaa anii anigu qad naxartu inaan siiyey annucmaana kada wakada bimali waxaya waxaasoo xoolaya kaa mida de waxaaynu soo maray addoon inuu ahaa wuxuu markaa siiyey bal taas markhaati ka noqo waxaa la yidhaaha waa cadiyada aan ciwad iyo waxyaalaha dee dhaafaya aanu jirin oo ruuxa usoo dhaafaya faqaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh akula baniika inamadaada ama awlaadooda dhammaantood qad naxarta miyaad siisay mitla maa naxarta nucmaana nucmaan wixii aada siisay wax laba mida miyaad siisay qaala laa may buu yihi qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faashhid calaa haada gayri faashhid waxaad markhaati gelisaa calaa haadaa arrinkan ah dee cadiyadan aada carruurtii kale adoonsiinaad ka ku khaas yeeshay kayri cid aan aniga ahayn markhaati ugaba dhig waayo arrinkani xaq maaha waa shay jawra jawrna anigu markhaati kama noqdo cid kale la doono weeye anigu taas markhaati kama noqonaye uma qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo u caddaynaya ama u sheegaya sababtan loo diiday waalidku inuu awlaaddiisa barhkood wax siiyo barhna uu kaba tago waa arrinkan ayasuruka ma ku farax gelinaya oo ma jeceshahay ma ku farxaysaa an yakuunuu awlaadaadu inay noqdaan ilayka adiga xaggaaga filbiri xagga ixsaanka iyo baarinimada sawaa'an kuwo siman oo isu kaamid oo dhammaan inay baari ku wada noqdaan miya jeceshahay qaala wuxuu uhi balah dee waalidkasaaba waa jeceliyo haa buu ihi qaala wuxuu uhi falaa idan ay falaa tufadil bacdahum calaa bacdin idan idaa kunta turiidu dalika ma tuxibu dalik marka haddaba kol haddaad taa jeceshahay barhkood ha kala fadilino barhkood waxaa dee ha siin waxaanad kuwii kala siin kol haddaad doonayso inay iyagii kuu sinaadaan oo xaggii birigii iyo ixsaankii kuguba sinaadaan oo bal xadiidka iyo intan waxaa inooguba sugan waa iyadoo dee waalidkii bal maalan loogu yeedhayo inuu ka dheeraado wixii bal maalan keenaya cuquuqnimo awlaaddii oo dee marka labadii uu dhalay mid ahaan intuu waxsiiyo kii kalena uu qadiyo kani horta waalidkii dee kanna bal cadaawu u qaadayaa lagaba fadilay kan kalena ama waalidkiina taasi waxay keenaysaa ee ficilkiisa markuu arka ficil isagii aan toosaynin iyo isagiina baladidkii inuyo inuu caaqba kuba noqday taasi keenaysaa haddaba bal maalan wixii keenayey walaaluhu inay iskuba dhowaadaan oo isticlaadaan waalidkii inuu sameeyo wax alla wixii iyaga dhexdooda cadaawo iyo bal maalan ku ridayey inay taas u kaba dheeraado wixii keenayey ilmahani inuu caaq isiruka an yakunu ilayka fi lbiri sawaءa qaala bala qaala falaa idan ay falaa tafcal dalik ama falaa tufadil bacdahum calى bacdi idan macnaa ida kunta turiidu an yakunuu laka fi lbiri sawaءa haddaad tahay mid doonaya inay berigii kuugu sinaadaan arrinkan ha samayn wixiina waa kii aynu soo maray in wiil la noqon xadaثnaa أحmed بن cثmaan النwfaliy qaala xadaثna أzhar أzhar samaan isagana hore inuu soo maro nin iqaa xadaثna بن نacawn waa ina cabdالlahi بن cawn عن الشhacbiي عan النعmaan بn bashيiri qaala naxalanii abi نxlan aabahay baa cadiyu isiiyey waxbuu isiiyey uma ataa bi ilaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama liyurshidahu rasuulka ilaahay buu ila yimi si uu u markhaati geliyo faqaala akula waladika acdaytahu haada macnaa waladkaaga dhammaantii miyaad siisay kan oo kale waxaad isaga siisay qaala laa qaala alaysa miyaanad ahayn turiidu mid doonaya minhum iyaga xaggooda albira ixsaan iyo baarinimo miyaanad ka rabin mila maa turiidu min da saad birigaa iyo ixsaankaa kan imakaada waxsiisay uga rabteed uga doonaysa inuu baari kuu noqdo kuwa kalena inay baari kuu noqdaan oy kuu samafalaan miyaana doonahayn oo iyagana aad ka doonayn qaala bala maye waan doonayaa buuhi qaala fa inii la ashhadu haddaba arrinkani cadaalo la-aan bay cadaalo la-aantani waxay keenaysaana dee cuquuqna sabab bay u noqon iyaga dhexdoodii shaxna iyo cadaawo gasha ayay sabab u noqon waa shay jawra shay baatila fa inii la ashhadu markaa anigu markhaati kama noqonayo qaala bnu cawnin cabdullaahi ibnu cawn baa wuxuu yidhi faxadatu bihi xadiidkan waxaan ugu warramay muxamada waa moxamed ibnu sirin ayaan ugu warramay xadiidkan aan ka maqlay shacbi faqaala wuxuu uhi inamaa taxadahnaa waxaanu anagu ku warrano macnaa xadaana bacdunaa bacdan weeye waa dee axaadiisii ama waxyaalo soo gaadhay barhkood barhka kale ay u sheegeen oo waxaan anagu kuba dee isugu warrano oon ku sheekaysano macnaa xadaana bacdunaa bacdan barhkaya ugu warramay barhka kale annahu qaala rasuulku inuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaaribuu bayna awlaadikum awlaaddiina dhexdooda isu dhadhoweeya oo cadiyadii aad siinaysaa xataa haddii tafdil jiro ee kana yaanu qadine bal isu dhoweeya taas ee laakiin lafdigii aan haynay waa alfaaddaa soo noqnoqotay ee sariixa ku ataswiyo muqaarabo uun aan keenayn ayaa keenaysa inaan la kala fadilin loo simo wixii la siinayo awlaaddii taas bay axaadiida weliba sanadkoodu inoo xidhiidhay inay isaguma sheegin in xataa dee mursal bay noqonaysaaba haddii taas ay noqotee in sanadkiina inoomu xidhiidhin axaadiisii inoo xidhiidhsanayd ee halkan arrintan waxay sariix ku ahayd taswiye iyo in la simo waxaana sharaxa uu shaarixu soo naqlinayaa oo uu qaadigii ka soo naqlinaya qaadigan udlaaqayan sidan horeba usoo sheegnay waa qaadiciyaad weeye qaaribu iyo qaarinu labadaba waan ku warinay xadiidka macnaha qaaribuna min almuqaaraba qaarinuuna min alqiraan oo xidhiidhiya wa macnaahumaa saxiixuno macnuhuna sawu baynahum fii asli lcadaa'i wa qadrih fii asli macnaa waxaan aad siinaysaan asalkiisa iyo qadarkiisa uu sima laftigu kolley dee muqaaraba malaa in isku dhoweyn buu keeniben xadaanaa bal xadiidadii nucmaan ibnu bashiir ama duruqdiisii halkaasaan kaga baxnay xadiidkii baabkay inoogu dambeeyeyna waa qadiyadan uun laakiin jaabir baa warinayo waa kan xadaanaa axmed ibn cabdillahi bni yunusa qaala xadaanaa zuhayru bnu zuhayr abu khaysama mina mucaawiya qaala xadaanaa abu zubayri can jaabirin qaala anahu qaal wuxuu yihi jaabir kolley malaa nasaa-iyana waxaa dhacay halkan samictu isagoo sama caddeeyeen jaabir inuu kaba maqlay qaala qaalat imra'atu bashiirin bashiir haweenaydiisii waxay tidhi inxal sii ibnii inankaygan ghulaamaka addoonkaagan sii inankaygan nucmaan ghulaamkaagan sii wa ashhid lii rasuula allahi sala allahu calayh wasalam si taasi wax sugan oo laga noqonayo u noqotana waxaad ii markhaati gelisaa arrintan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagina dee bacda mudda bacda mudda waa kan aqbalayoo faataa rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi ina bnata fulaanin inah fulaan ina rawaaxana way ahayd saynu soo maray sa'alatnii waxay i weydiisatay an anxala bnaha inankeeda inan siiyo ghulaaman ghulaamii addoonkaygii wa qaalat waxaanay tidhi ashhid lii rasuula allahi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dee saasaan kuugu imi inaad markhaati kaba noqoto markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi alahu ikhwatun ma u sugnaaday walaale ma leeyahay dad kale oo ah dhasheen oo walaalihii ma jira qaala nacam qaala fakullahum dhammaantood acdayta miyaad siisay midla maa acdaytahu waxaan aada siisay wax laba mid ah qaala laa qaala falaysa yasluxu hadaa arrinkani ma suubanayo sharcan suubanaya ma aha wainii la ashhadu arrinkana xaq ma aha waa jaw wainii anigu la ashhadu ma markhaati noqonayo ilaa calaa xaqin wax xaqa uun mooye wax kale anigu markhaati kama noqdo markaa ma soconayso weeye tana ma suubanayso baabkii bixamd illaahi tacaala waa inoo dhammaaday waana xadiidka de ama qiso keliya uun duruqdu haba badnaato bal ta iyada inooguma sugan horta xadiidkan waxa weeye in dee ay tahay ama wixii dee ma sharcigu waa tii uu sugayay sheekhuna waxaa boombu kaba cabire waalidkii awlaaddiisa markay noqoto xagga waxsiinta iyo hibada inuu u simo mid kastana uu siiyo ka kale waxa uu siinayo wax laba mida oo uu aan u kala fadlin macnaa ama uu wada qadiyo hadduu doonayo inuu wax wada wax siiyo midkoodna kuwii kalena uu siiyo wixii lamid wa ki kii laba mida oon u kala fadilin bal taas baa iyada xadiidka inooguba sugan xadiidkuna imaka halkan lafdigan walad xataa banuun waxaan idhi dee waa iska taqriib uune hablihii iyo inamadiiba waa loo wada jeedaa waa taasna alfaado kala duwan oo walad iyo awlaad iyo intaba aynu soo maray itaqu llah marka wacdiluu fii awlaadikum oo dee dakar iyo unsaba kuba dhacaysay marka halkan kala qaad ma jiro xadiidka daahirkiisa siduu keenayaana arrinkan inay dhaxal maaha oo wax la bixinayo haddii wax la siinayo awlaaddii iyadoon habli iyo namadiina in loo simayo cadiyadii oo arrinkani dhaxal maaha la yidhaha lidakari mitlu xadi lunhayeyni bay wixii loo siinaya waa wuxuu siinayo cadiyo xaggiisa uu ka siinayo marka arrinkan birigiina waa u wada baahan yahay inay u wada baari noqdaan awlaaddiina in lagu xambaaro oo wixii dee keenaya inay bararo ama baariin noqdaan waa waalidkii waa wax laga doonayo bal masalan markaas waa in iyagiina aan loo kala badin iyadoon rag iyo dumar la eegin wixii la siinaya loo simo xadiisku waa tiyada inoo faa'iideynayaba taas marka laba arrimood baa meesha un kolley malaa nadarka culimadu uu yahay ama khilaafkood iyada arrinka aan sheegnay inay habboon tahay iyada waa mid oo waaba dee taas laakiin xukunkeedu muxuu yahay tafdiilkan ama taswiyadan ma waajib baa in loo sima mise waalidkii wixi waa bixin karaa oo ruux ajnabiya waa ka siin kara iyagana uu siin karaa laakiin inuu u simo oo wixii uu wada gaadhsiiyaa waa shay sunno ah oo taas ah ka tegiisna karaahu noqonayaa xaaraan ma noqonayo hibaduna markaa mid saxiixay noqonaysaa bal taas weeye masaladu kollay intooda badanna malaha halkana sheekhu wuxuu u tiirinayaa shaafici iyo maaliki iyo abu xaniifa iyo inuu kala fadilaa waa karaaho laakiin xaaraam ahay hadday dhacdo weeye markaa bal waalidi inuu umuurahan ka tallaabsado uu awlaaddiisii mid kamida wax siiyo isagoon kuwii kalena siin hibadii way guntamaysaa mid saxiixaana way noqonaysaa ee ficil aan toosnayn oo karaaho ayuunbu kuba dhacaye waa xaaraam lama odhanayo waa siday qolooyinkaa uu magacaabay ay kuba tagaan a'imo kale oo uu halkan kaba magacaabayo daawuus iyo curwe iyo mujaahid iyo thawr iyo axmed iyo isxaaq iyo daa-uud bukhaarina waa sida uu matiga ku dhigto markuu baabka dhiganayo inaanay banaanayn buu kaba dhi ka cabiraaye oo inuu kala fadile waa sida uu dhigtee waxay iyagu kuba tegayaan arrinkan taswiyadani inay waajib tahay tafdiil ama dee la kala fadilo ama barhkood laba qadiyo barhun wax la siiyaana inay xaaraam tahay dee xadiidkana haddaan eegno alfaadihiisa rasuulka ilaahay jawr buu kaba cabiray arrintan oo kale balba waa kan oo dee jawr buu kaba cabiray lafdigan aan hayna falaysa yasluxu hada buu yidhi waana kaa cadaala la-aan inay tahayna kaba cabiray bal alfaado iyo dee barhkoodna aan halkan inooguba sugnayn baa meeshii jiro kollay faa'iideynaya qolooyinkan kale siay kuba tegeen oo taswiyadu maanta inay waajib tahay tafdiilka halkanna ama barhkoodun wax la siiyo barhkii kale la qadiyaana inaanay wax bannaan ahayn waayo jawr baa rasuulka ilaahay kaba cabiray inaanay suubanayn buu kaba cabiray alfaado kale oo riwaayaadka kale inooguba yimi oo macnaha iyaguna keenaya ina way jirtaa markaa bal taasoo waana cibaarada bukhaariba matiga kuba soo dhigto isagoo axaadiisan dee qeyb ama xadiidka soo saaray asalkiisa oo umuurahan alfaadihiisa qaarkoodna eegayo bal daahirka xadiidku wuxuu keenayaa arrinkan tafdiilkaasi wax bannaan inaanu ahayn taswiyadanna inay waajib tahay taas bay axaadiidani inoo keenaysaa rasuulka ilahina waa kala itaqu llah ilaahay ka cabsada waa taqwa la-aantani wixii taa ka duwan wacdiluu bayna bayna awlaadikum arrinta weyne ah jawr buu kaba cabiray barhkood baa iyagu waxay ley hadduu xaaraam yahay faashil calaa hadaa hayri mu yidhahn cid kale markhaati geliya laakiin arrintaasi kol haddii rasuulka ilaah iskaba fogaye amarkani maanta ibaaxa ma keenaya waa nooc tahdiid oo kale ee wax bannaan maahe dee ciddii kale laba doono un weeyaan oo dee si icmalo maa shi'tumo waxba cibaaradan halkan jawaas lagama qaadanayo walow sheekhuna raximah allahu tacaala umuuro saasa ayuu wadaayay bal adigu taas baa horta kolley waa si axaadiisani inoo keenayso duruqdan iyo riwaayaadkii oo balon arrinta labaad ee jirto bal marka haddaan idhaahno dee bal arrinkan inaan loo kala badin ee bal cadiyadii la wada siiya inay waajib noqonayso in taas aan idhaahno culimada qaar baa qowl saddexaad baa jirto on labadan qowl ahayn oo ah dee awlaadda qaarkood haddii sabab keenaysa waxaan in la siiyaamto ruux baaba dhibaataysan waa xanuunsanayaa bahi gaaraa ku timi dayn baa fuulay waxyaalo saasoo dee gaar ah oo ruuxan gaar ahaantiisa dee khusaynayo oo dhib oo haysato taa daraaddeed buu wax waalidka u siiyey eeg waa xaajo keentay iyo daruuro ama baahi keentay oo isaga ku qaasan ama zamaanada iyo maradiya waxyaala ha noqoto dayn lagu leeya ha noqoto umuur kale oo daa'iqo kaleo asiibtay uu taa waxu siiyo dee bal matalan taasi shay jaa-isay noqon oo arrintan bay tahay maaha tafdiil ugama qasaya waa waxaan keenay laakiin markaanay taa ahayna umuuru iskaba caadi yihiin wax banaan maha waa qowl saddexaad oo bacd alculamaa ay leeyihin masalada qeybteeda labaad aan sheegayana waxa weeye in taswiyada bayna dee waxa weye dhukuur wاlinaath oo intooda badan culimada xadiidkuna waa daahirkiisa wuxuu keenayo arrinkuna dhaxal ma ahee waa in loo simayo oo habli iyo inamadii loo simayo wixii la siinaye laakiin culimada qaar baa jirta iyagoo kuba tegey in iyagoo uga qiyaas qaatay uun dhaxalkii haddii uu imaka xoolahanba waalidka gacantiisa ay ku jiraan oo isagoo weli gacantiisa ku jira uu dhinto dee waxay u qaybsan lahaayeen lidakari mitlu xadil unsayeyn maantana maanta waxay noqonaysaa cadligii ama halkan simitaankii wax loo simayey inkii dakarkaa la siiyo mitla maa yucdaa dee liunsayeyn weeye oo sii dhaxalkii un oo kale laakiin axaadiisan daahirkeedu kolley taas kumaba sugnaa daahirkeedu waxa weeye laftigan waladna waa kaa inoo shamlinaya in simid in xaggii birigii uu baahnaa waalidkuna way u simayiin marka arrinku bal haddii sabab kaloo lagu kala fadliyo ruuxan dhib gaaro waxaan loo siiyey aanay jirin dee wixii waa in loo simo rag iyo dumarna aan la kala fadilin halkan arrinku dhaxal maahay oo wax la siinaye bal taasna waa qowlka labaad ama dee masale ay iyadna dhinaca iskuba khilaafsan yihiin laakiin daliil ahaanta raajixa ah intooda badanna ay kuba tegayaan oo shaaficiyadii baa kamida kuwa kuba tegaya waa xaggan taswiyada bayna dukuuri wاlinaas in loo simayo aan la kalaba fadilahayn umuuraha bal xadiidka dee kolley fawaaid kala duwan oo kaleo kutubta aynoogaba suganay waa jirtaa ee bal umuurahan dee muhimka ahaa ee xadiidka bal inooguba sugnaa khaasatan jaanibkii axkaamtiiyo bal wixii kuba tacalluqsanaa inahaas baa adigu waxa ugu ahamsan kaba mida weyn baabcumraa alcumra waa cumrisiin ama ruuxii oo wax la siiyay inta uu nool yahay baabkiisii weeye kolley alcumra bukhaari oo kale alcumra wاlruqba buu u dhigtay walow xadiid aruqba ku tacalluqsan aanu soo aroorin oanu soo aroorin muslimna axaadiida aruqba waa kan aan dhigane lakiin aruqba iyo alcumra waa isla macnoun isla axkaamun weeye bal lafdigan alcumra maakudu min alcumr waxaa ishtiqaaqaysa ama halka laga soo qaatay uu yahay alcumr oo dee intan la nool yahay iyo muddadii nolosha ahba in waxaanay alcumra ay tahay waa ruuxii oo dee ama shaksi waa nooc hiibo kaba mid ah ee laakiin usluubkan qabla alislaamna ay jaahiliyadii carbeed isticmaali jireen markii dambena islaamku ee xukum gaara uuba sugan arki doono waa iyadoo ruuxii wax la siiyey intaa noloshiisa laba idhaaho waxaan inta noloshaadaan ku siiyey markaa taasi waa siiqo kol waxay raacinayaan shaygan se gurigan oo kale acmartuka hadihi daara laka walicaaqibka adigii awlaadaada kol waa taa kolla wuxuu odhanaya un acmartuka hadihi daar waxaan inta cumrigaaga iyo noloshaada kuba siiyey daartan bal taas waxaa ka ratibmaya noocaa siinta ah noocaa hibada ee gaarka ah waxyaalihii kaba ratibmaya axkaamteedii buu baabkii uu markaa baabkiisi yahay isaguna kolley waa xadiid in jaabir ayaa in badan nala socon doona ugu dambeynna xadiid abu hurayra ayuu baabka kuba dhammayn doonaa waxaan isku dayi doonaa horta bal alfaadaha xadiidka intooda badan inaan israacino qayb marka masaladana dee waa kolley macnuhu waaba macno aan aada usii waxa weeyaan khilaafka culimada iyo dee waxa axaadiis inoo keenaysaa wax daahir ay noqon doontaa markaasaan eegaynaa kolley casharka waan wadaynaa biidn illahi tacaala xdثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن بن شhهاaب عن أbي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر بن عبد اللahi أن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم qاaل rasuulka ilahi wuxuu hi أيma رajuل waa nin kasta oo cmira la cmri siiyo cmra cmro waxdee inta noloshiisa la siiyo lahu isaga iyo وlcaqibه isaga iyo awlaadiisa waxaaba lagu yidhi adiyo caqibkaaga ayaa waxaan aan siiyey oon cumro ahaan u siiyey cumri ahaan u siiyeyba fa innahaa waa wixii la bixiyee cumradaasi iladii kiibay u sugnaatay ucdiyahaa la siiyey oo laa tarjicu ma laabmayso ila ladii kii acdahaa bixiyee mucmirka ahaa ee kii mucmarka ahaa ayuunbaa wixii yeelanaya waayo liannahu shaksigan mucmirkee waxaan bixiyey ee siiqadan iyo cibaaradan alcumra kuba bixiyey acdaa wuxuu bixiyey oo uu siiyey cid cadda aan cadiyo waqacat fiihi almawaariisu ay waqacat dhacday fiihi caddaha almawaariisu dhaxalla ay dhaceen oo macnaa wuxuu kan mucmirkii aada uu bixiyey wax kii la siiyey waxani uu milkiyey oo xoolihiisii ka mid noqday oo uu bal masalan markaa warasadiisu ay kaba dhexlayso marka uu dhinto ayuu bixiyey macnaa wuxuu ruuxii milkiyey milkigiisii galay xoolihiisii ka mid noqday hadhow marka uu dhintona isaga lagaba dhexlayo dee xoolihiisii laga dhexlayay kaba mida ayuu bixiyey saa daraaddeed uma soo laabmayso ruuxii cibaaradan isticmaaley yidhi dee intaad nooshaan waxaan ku siiyey xadaثna yaحya بن yaحyى ومحamed بن رمح qال أخbarana layث وxadaثna qتaybaة qال xadaثna layث عan بن شhهاab عan أbي سلمة عan jaaبir بن cabdاللahi layث بن سacad de wuxu bu xadiidka iبن شhهاab buu kaba warinayaaye sheekyada mslimun baa dee xadan keenay oo kola yaحya iyo محamed بن رمحi buu kaba warinayay marna qutayba cibaaradoodna way kala dunaydno kuwa akhbarana layth bay yidhahdeen isaguna xadathana layth buu qutayba yidhi arrinku waa xadiidkii ibnu shihaab ee imika aan soo aragnayo markii hore imaam malik baa ibnu shihaab kaba warinayay imikana layth ibnu sacad can abi salamata can jaabir ibni cabdillaahi anahu qaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama yaquul man acmara rajula ninka ruux cumri ahaan iyo inta nolol ahaan siiyo cumra lahu isaga iyo walicaqibihi ciddii caqibkiisa iyo nasrigiisa ahayd faqad qadaca uu gooyey qowluhu qowlkiisana uu yihi dee acmartuka hadihi daara maala laka walicaqibak xaqahu xaqiisii waa kan mucmirkii uu ku lahaa fiihaa iyada fiigeeda qowlkiibaa gooyey ruuxiibaa milkiyey markaa qowlkiisani xaqi uu waxaan ku lahaan lahaa ama uu ku lahaa buu gooyey wax ka baxay gacmihiisa ruuxan kale milkiyey buu noqday wahiya iyaduna alcumra liman ucmira ruuxii cumri ahaan iyo muddada cumriga waxaa la siiyu u sugnaatay iyo walicaqibihi caqibkiisii gayra ana yaxya qaala fii awali xadiiثi macnaa yaxye iyo moxamed iyo qutayba ayaa muslim uu ka wada maqlay lays ibnu sacad bay ka wada warinayaan markaa yaxya ibnu yaxya tamimi baa isagu xadiidkiisa bilowgiisa ku yidhi ayuma rajuli ucmira cumra fahiya lahu walicaqibih halkan man acmara rajula cumra lahu walicaqibih kolley labaduba cumuum way noo faa'iideynayaanun waa macnuu waa mid keliya ee laakiin cibaaradiisa ahayd ayuma rajuli ucmira cumra fahiya lahu walicaqibih xadaثanii cabdالرaحmaan بn bshri الcabdiy qaala akbarana cabdالرaزaaqi qaala akbarana bnu jurayji qaala akbaranii bnu shihaabi eeg markii hore malik weeye haddana dariiqii labaad lays baan soo aragnay imikana ibnu jurayj weeye ibnu shihaab baana xadiidkiisii weye can ilcumra haddaba ibnu shihaab baa ii warramay oo wuxuu iga warramay can ilcumra alcumra iyo wa sunnatiha dariiqadeeda waa waxa dee xukumkeeda sharci wuxuu yahay iyo sunnaheeduu yahay can xadiidi abi salamata bni cabdiraxmaan waxaanuu igaba warramay oo dee xukumkaasi arrintaasi ay kuma sugnayd abu salamata bni cabdiraxmaan xadiidkii oo ah ana jaabir bna cabdillaahi akhbarahu alansaariya akhbarahu jaabir bna cabdillaahiga ansaareed baa u warramay ciduu u warramaya waa akhbaraya akhbara abaa salama wuxuu ugu warramay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala ayuma rajulin acmara rajulan macnaa waa nin kasta oo ama ay dee ninkii ka ahoo acmara cumri ahaan iyo nolol ahaan siiyey rajula nin cumra cumro lahu walicaqib isagiyo caqibkiisa faqaala yidhi waa tan siiqadii uu wax kuma siiyee qad acdaytukahaa waa wixii kolba alcumra damiirka ha wuxuu laamaya waa alcumra acdaytukahaa waa waxaan dee laysa siiyey weeye waxaan ku siiye waan ku siiyey adiga iyo wacaqibaka nasrigaaga maa baqiya minkum axadun inta cidi idinka joogto ayaa siiyey fainahaa alcumra liman ucdihaa ciddii la siiyey u sugnaatay wainahaa laa tarjicu ma laamayso ilaa saaxibihaa saaxibkeedii dib uguma laamayso sababtuna waxay waa min ajli annahu waxaanay ugu laamahayn waa min ajli annahu isagu kan dee mucmirkaa weeye mucmirkii maha mucmarkii acdaa wuxuu bixiyey cadaan cadiye ayuu bixiyey ama cadde waqacat fiihi almawaariisu mawaariis ay kuma dhacdo ujeeddadu la milkiyo ruuxii mucmarkaa gacantiisa galay milkigiisa galay xoolihiisii ka mid noqdo hadduu dhintona lagaba dhaxlayo isagay warasadiisu kaba dhaxlayso saa daraaddeed baanay wixii usoo laamahayn waa kanoo dee caqilkiisii baa ka dhaxlaya uma soo laamayaan markaa ruuxii marka uu dhinto ruuxii hore bixiye waxani dib uguma soo noqonayo weli xadiidka waa inoo socdaa xadaثna isxaaq بnu ibrahim wacabd bnu xumayd walafdu lcabdin qaala waxay yidhaaheen labadooduba lafdiga cabdi baa leh akhbarana cabdالrazaaq qaala akhbarana macmar can الzuhriyi eeg imaka zuhri ba aynu weli xadiidkiisii yahay iyo abu salama can abi salamata can jaabirin qaala anahu qaal inama اlcumra waa cumradii ama waxaa laysa dee cumri siinaye alatii cumradaasoo ajaaza rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay uu baneeyey ee dee inay markaa fulaysa oo ay dee hibo saxiixa ana tay sidaasna wax lagu milkeeyo uu taas baneeyey an yaquula inuu idhaa weeye shaksi iyo laka walicaqibika aday kuu sugnaatay iyo caqibkaaga faama idaa qaala hadduu yidhaah hiya laka maacishta waxaan waxaa adigay kuu sugnaatay inta aada nooshahay eeg inta nooshay baad leedahay waa caariyo kale markaasoo fa innahaa tarjicu way u laabmaysaa ilaa saaxibihaa ninkii markii hore bixiyaa kani marka uu dhinto de inay inta waa wuxuu inuu ku intifaaco inuu siiyeen raqabadeedii aanu milkisiine way u laabmaysaa qaala macmar wakaana zuhriyu yufti bih zuhri arrinkan buu ku fatwoonayaa in ninkii mucmirka ahaayee waxaan bixiyey arrintu haddaanay walicaqibika laba socon in oo la yidhaaho un acmartuka maalan haada maacishta ama acmartuka oo mudlaqa inay isagii u laabmayso kii bixiyey marka uu kani dhinto taas buu kuba fatwoon jiray xadiidkii umuurihii weli waa inoo socdaan bal umuuro ayaane bal hortay intaanan kuwaasii wadin xadiidka lafdigan inama alcumra alati ajaaza rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam an yaquula hiya laka walicaqibik faama ida qaal daahirka san dee muslim usoo dhigtay iyo daahirkiisu waa inuu xadiidkan dee waa kan oo rasuulki ilaahay baa baneeye laakiin jaabir kalaamkii uu yahay dee isagoo ka warramaya xaaladii iyo tafsiirkii cumrada iyo sida ay tahay in imaam kolley shahiiro moxamed ibnu yaxya duhri la yidhaaho oo axaadiida zuhrina kolley mala aada u yaqaano dee inay dee inayna soo gaadhay uma malayn maayo ama laba hayo dee waxaa nuquusha lala soo naqlinayo mooye kolley xadiidkiisan unbaaba xadiidka zuhrina waa ururiyey oo waa tatabucayo zuhriyaat oo macnaa aada buu u tatabucay axaadiidiisaasoo dee malaa kitaab weynna kaba dhigay waa nin mutaqadim oo muslim iyo bukhaari iyaba u sheekha walow muslim aanu kitaabka dhexdiisa wax kaga warin bukhaari se waxbuu kaga wariyaaye laakiin inihii uu kaga wariyo o dhan marna magaciisa ma caddeeyo moxamed ibnu yaxya ma idhaaho kaluu idhaah moxamed ibnu khaalid iyo kalo waxyaalo kala idhaah mooyaane marna ma dhameeyo magaciisa siisa oo toosoo ma dhameeyo kolleyna muslim arrinkaa u daayey ayaa malaha bukhaarina keentay un inuu taas idhaaha waa nin imaamo xaafido weeye laakiin waana ninkii sababta u ahaa malaa kol markii dambe naysabur inuu bukhaari kaba tago kolley muslimna majliskiisii arrintaa bukhaariya ugaba tegay oo muslimna uu bukhaari raacay walow riwaayaadkiisii u wada diray markii dambe oo nin xaafida aqoon saro lahaa magaca weyn iyo haybo weynna kulahaa dee masalada laisku hayina mayna axaadiidiye waa markii dee qur-aanka iyo khalqigiisiiyo taasoo masalo kale ay kaba cabirayeen maha khalqigii qur-aanke allafdu bilqur'aan dhawaaqan aan ku dhawaaqana qur-aanka maha qur-aanki inagu dhawaaqan aan ku dhawaaqana muxuu yahy masaladaasoo kaleo dee taas ayay arrintu ahayd oo masalata lafdi oo si uu markaa meeshana isaga maqaamkuwa magaaladu waa waa imaamnimadiisii marka bukhaarida malaa iyadoo uu socod yihi dadkana hadda uu ku yihi bal masalada haba weydiinina si aan khilaaf dhexdeedna u dhihin mar damba la weydiiyey ayuu kelimadii si aanu dee isagu raalli kaba ahayn bu ama aan u doonayn bu ugu jawaabo markaasuu dadkii amray inaan majliskiisa cidi bukhaari utegeysaa aanay tegin oo de halkiina kol haddii imaamkaasi dhulkii taasi markaa magaaladii waxay noqotay inaanu ku joog joogi karahayn oo markaasu kama baxayna saabune bal waana taa haddana lakin riwaayadiisii bukhaari kama tegin muslimse waa kan iska daaye waa imaamkaas axaadiida zuhrina aqoonta badan walaa maxaa uu markaa yidhaahaa xadiidkii wuxuu ku joogaa inama alcumra alati ajaaza rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam an yaqula hiya laka walicaqibik intaas buu ku jooga cumrada rasuulka ilaahay baneeyey jaa-isa kaba dhigay tasxiixiyey waa ama uu ka dhigay ruuxii inuu wax ku milkiya waa intaa ama isaga muxuu leeyahay imaamkaasi faama idaa qaala intan waa kalaam zuhri macnaa mudraj bay xadiidkii ku tahay waana zuhri waana kan dee zuhri aan aragnay inu kuba fatwoonayay waa sidoo adigu bal uu yidhaaha weeye dee ibnu cabdilbar iyo keyrkiina ay kaba soo naqliyaan walow kalaam dheer tabid saaxiba tabid uu leeyahay halkan hadalkiisana uu soo qaato ee bal waxaan leeyahay waa arrin fa ama idaa qaala hiya laka maa cisht wuxuu ka dhigayaa hadal zuhriyo marka haddii saasi ay jirto idraaj bay noqon arrin kaleo aan soo dhaafay oo laakiin dee riwaayo kale aan laba sugayo oo iyadna la sheegtay inay idraaj xadiidkan kuba tahay waan soo dhaafay lafdigeedii laakiin riwaayo kaleo kala fasilinaysa ay noo jirto markaasa dib ugula laami doonaaye bartaasna way jirtaaye arrintuna waxay qeyb ka noqon doontaa culimada iyo aqwaashoodii maxay xukumkeedu yahay bal dee cidda markaa ayaabay noqon doontaa hadalkan suuriya fatwadiisii qaatay ama san tasxiixisay kollay xukun bay yeelan qoloyinka halkan lemey waa idraaj oo xadiidkii inbuu kuba joogaa duruqdii kale xadiidka iyo waxyaalahay faa'iideynayeen arrinka way kaba dunaanayaana dee mowqif kaley ku leeyihiin xukunka masalada waana wax inoo yar dambeeya macmur wuxu uhi kana zuri yufti bih xadaثna mحamed بn raafici qala xadaثna بn abi fudaykin mحamed بn ismaaعiil عan ibn abi dibin عan ibn شihaabin عan abi salamةa بn cabdالرaحman عan jaabiri wahuwa بn cabdالlahi xadiidku waa xadiid ibnu shihaabe laakiin asxaabtii ibnu shihaabe badnayd ayaa xadiidkii warinaya laakiin waana xadiid abu salama can jaabir oo ibnu shihaabna kaba warinayo imikana ibnu abi dib ayaan haydnaa haddii markii hore aan macmar ibnu raashid aan aragno riwaayadiisa aan aragnay waxyaalaha kuba jira qolooyin ka horeeya oo dee kala duwana aynu soo aragnay oo imaamyadii ay kaga midin malik iyo laisba wuxuu yihi ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qadaa waa xukumay fii man ucmira cumra lahu walicaqabi fii man ucmira ruuxa la cumri iyo inta uu noor yahay la siiyo cumra lahu iyo walicaqabi isagii caqabkiisi waa isaga haddana waa nasrigiisii fahiya cumradaasi lahu kii la siiyey mucmarka ahaa ismafcuul waa kan mucmarkee la siiyey bay u sugnaatay batlatan xaalay tahay mid go-an oon laabmahayn oon ruuxii uba laabmahayn batlatan macnaa waa dee cadiya maqduuca go-an oo aan ruuxii uba laabmahayn haddaan xaalayn haddii batartun la yidhaahna khabar bacda khabar un baan kaba dhigaynaa laa yajuuzu uma banaan oo lilmucdii fiiha kii bixiyey shardun shardi ee shardi kale oo dee arrinkaa meesha ka saaraya oo intuu saa u siiyey le haddana ama anay iisoo noqonaysaa iyo waxyaalo waa cadiyo go-an hibo weeye ruuxii baa qaadanaya oo markaa shardi arrintaas dee bal matalan ka duwan oo uu shardiyo walaa sunya wax soo reeb ooba isagoo idhaa markaad dhimato dabadeed bay iisoo noqon iyo waxyaalo saasi uma sugnaanin sunyana bimacnaa istisnaa weeye oo wuxuu soo reebo oo ama iyadii wax kaba mida ama dee waktigiiga wax kaba midu yidhaha haddii aad dhimato dabadeed laakiin ama nasrigaagu dhammaado way iisoo noqonaysaa dadkayga usoo laamaysaa taas uma sugnaanin qaala abu salamata abu salama wuxuu yihi liannahu isagu maxaa taas ay u tahay oo ruuxii mucmarkaan wuxuu ugu sugnaanaya liannahu shaksigan mucmirka ahaa acdaa wuxuu bixiyey cadaan cadiyo waqacat fiihi lmawaariisu ay dhacday oo dee dhaxal uu kuba dhacay oo ruuxii intuu milkiyey isagii lagaba dhaxlayo faqatacat ilmawaariisu dhaxalkan la dhaxlayaabaa waxay gooyeen shardahu shardigiisii ah markaad dhimato dabeed bay usoo noqon wax lagaba dhaxlay waa wuxuu yeeshay markaa tii bay gooyeen bal waa halkan sheegaya xadiidku waa xadiid abu salama can jaabir riwaayadii ugu horreysay maalik haddaan eegno waxaa kuba sugnayd ayuma rajulin ucmira cumra lahu walicaqabihi fainaha liladii ucdiyaha laa tarjic liannahu acdaa oo macnaa intan tacliilku xadiidka maalik waa la socday waa mid riwaayadii ku xigtay lays ibnu sacd ibnu shaab kaba warinayay man acmara rajulan ama ayuma rajulin acmara oo dee lafdiga yaxya ahaa faqad qadaca qawluhu xaqahu fiiha wahiya liman ucmira walicaqabi tacliilkii lama socdo riwaayada lays tacliilkii lama socdo haddana waxaan aragnay riwaayadii ibnu jurayj oo tacliilkii waa la socdaa min ajli anahu acdaa cadaan waqacat fiihi lmawaariid waa riwaayadii ibnu jurayj imika maxaa dhacday riwaayadan inoogu dambeysay ee yaxya markaa uu warinayo imika ibnu abi ibnu shihaab uu kaba warinayo faslin baa jirta tacliilkii xadiidkii laga saaray oo meeshii waa kan abu salama wuxuu yihi lannahu acdaa taasi maxay keenaysaa kole xafid bn xajarna arrinta walow ani lafdigan iyo sidani ani bukhaari kuba sugnayne dee alcumra laba xadiiu kaba sugan yahi o tacliilkana laba socon lakiin de waa sharxii uu sharxaye isagoo yidhaha kitaabka mudrajka ayaan kuba caddeeyey waa kitaab uu leeyahay oo markaa axaadiida mudrajka taas isagoo ciddii wasli kala saartay iyo asaanidiisa kuba warinaya lakin kitaabkaasi waxaan filaya inama soo gaadhin oo lama dee mm lama helin san filayo sidan dee adigu ka warhayay khulaaso ama talkhiis suyuudi leeyahay baa ah wixii dee ina soo gaadhay de anigu maaha anigi isoo gaadhay maan aragba xataa kaasbe lakin de waa waxaa jiraan sheegaya talkhiis suyuudi leeyahay lakin kitaabkii isaga kasii horeeyey khadiib ee halkan ahaa isagoo alfasl lwasl isaga waa kitaab dee isaguna yimi oo waktigeena sooba gaadhay haddaba kaas buu fatxulbaari yidhaahaa inuu kuba caddeeyey kitaabka mudrajke bal tafsiilkan faslintan ibnu abi dib riwaayadiisa inoogu sugan waxay inoo caddaynaysaa riwaayada malikiya ti ibnu jurayjiyo ee tacliilka eeg riwaayaadka qaarkood tacliilkii waa kan uu kaba maqnaa kuwana waa kan kala fasliyey kuwana xadiidkii buu laba socdee tacliilkan ah liannahu acdaa cadaan waqacat fiihi lmawaariisa ama min ajli annahu acdaa cadaan waqacat fiihi lmawaariisa xadiidkii marfuuca inaanay ahayn ee ay mudraj tahay oo intan tacliilku uu kalaam abu salama yahay riwaayaadkan dambea inoo caddeeyey kuwa horena kuwana way ka aamuseen kuwana tacliilka xadiidkii marfuuca bay raaciyen bal markaa waxaan leenahay intaa hore tacliilka aan soo aragnay riwaayada ibnu jurayj iyo tii malikna tacliilkan la socday xadiidkii marfuuca ahaa idraaj buu noqonayaa kalaamkii abu salamuu yahay waana tan riwaayada ibnu abi diba ay noo caddaysee muslimna saa fiican ayuu riwaayaadkii dee si ahay inuu inoogu soo wada naqliyay iyagana isukeen fasiro isukeen caddeeyeyba xadaثna cubayd لlahi بn cmr alqawaridiy qala xadaثna khalid bn اxariث qala xadaثna hishaam waa dastaway can yaحya bn abi kaثiiri qala xadaثnii abu salamaةa bn cabdiلرaحman qala samictu jaabir bn cabdالlahi yaqulu eg imika waxa baxay uun ibnu shihaab baa ka baxay intii hore o dhan isagaan soo wadnay yaxya ibnu abi kahiir baa imika abu salama kaba warinaya marka muxuu yihi jaabir ibnu cabdillaahi abu salama yidhi waanan maqlaye jaabir ibnu cabdillaahi baa yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alcumra waxaa cumrinimo iyo inta nolosha laysa siiyaa liman wuhibat lahu waxay u sugnaatay ciddii loo hibeeyey ciddii la sii waa hibo uun cibaaradan ha lagaba cabiro siiqada dheer ha lagaba cabire waa hibo laysa siiyey ee ruuxii baa gacantii ku dhigay oo milkiyey isagaa laga dhaxlaya ma soo noqonaysa way liman wahibat lahu وxadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna mعاad بن هiشhاm qala xadaثna xadaثnii abi wa هiشhاm daسawاي عن yaحyى بن أbي kaثيir qala xadaثna abu سلمة بن cabdالرحمن عن جابر بن cabd للahi أنa نaبiy الlahi صلى الlaه عليه وسلم qaala bmثlihi waa intan imakaan kaba soo baxnay koobnayd kaasoo kale rasuulka ilaah yihi xadaثna أحmed بن yuنuس qala xadaثna زhayr زhayrkan أحmed بن yuنuسna waa زhayr بن معaawiية ee habeenkaynu soo aragnay زhayr بن xarbi halkan inay dhacdayna waa ti aan soo ogaanay markay ninkiiba soo eegteen inaanay lafdigaasi sawaab ahay xadaثna abu الزubayr can jaabirin yarfacuhu ilى الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam macnaha xadiidkan rasuulka ilaahay laakiin matigiisa waa inoo soo socdaa nusqooyinka qaarkoodna waxaa dhacay halkan bedelkeeda xa baaba dhacday yarfacuhu dabadii dhacday malaa nusqooyinkii hore barhkooduun intooda badan may dhicine laakiin matiga waa kuma xadaثna yaxya bnu yaxya oo lafdu lahu qaala akhbarana abu khaysamata waa zahayrkii can abi zubayri can jaabirin qaala anahu qaal qala rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi wasalam amsikuu haysta oo calaykum korkiina amwaalakum xoolihiina xoolihiina dee iska haysto walaa tufsidu ha iska fasahaadinina macnaha waa dadkan iyagu moodaya markaa ay dhahaan ruuxii acmartuka haadihi daara ama shay kaleba inay dee markuu muddo iskaga intifaaca inta uu nooliyay hadhow isaga dib ay usoo noqonayso oo isagoo isla way kuusoo noqonaysaa ruuxanaha kuwa intifaacisaa ku bixinayay ayaa rasuulku leeyahay arrintu taas maaha arrintu taa maaha xoola haddaad leedihiinna way idiin soo noqonaya war imikaba haysta waa iska fasaahadina wax idiin soo noqonayaa ma jiraane amsikuu calaykum amwaalakum walaa tufsiduuha waayo waa tan fainahu man acmara cumra ruuxa bixiya ee dee nolol ahaan iyo dee muddadii cumriga dee ruux wax siiya oo dee waa cumrisiin bay culamadeedu ay kaba cabiri jireen fahiya aladii fahiya waxaa lays cumri siiyey ama inta nolosha laysa siiyey iladii kiibay usugnaatay ucmiraha la siiyey weeye waa kan bixiyey maa waa kii la siiyey baa milkiyaya xayan xaalu yahay isagoo nool oo dee intii nolosha isaguba kaasi uu ku talagalay wamayitan xaalu yahay oo dee isagii waa wax laga dhexlayo ruuxii kolna uma soo noqonayso isaga iyo weli caqibihi tafiirtii oo dee kollay mayitanna waa caqibkiisay usugnaanaysaa une kaas baa usugnaaday bal markaa idinkoo isla waxbaa idiin soo noqonaya xoolasana idink iskaga bixinina waxba idinma soo noqonayaan xadثna abu bkr بن abي شhaybةa qال xadثna mحamed بن bشr qال xadثna xajaaج بن abي cثmaan xا وxadثna abu bkr بن abي شhaybةa واسحاaq بن ibrahim عan wakiici عan سfyaana وthawri xا وxadثna cabdالwariث بن cabdالصmd qال xadثnii abي عan jadي عan أyuba oo eeg cabdالwariث بn cabdالصmd iبn cabdالwariث iبn سacيid weeye intaba kitaabka hore inuu soo maray sheekhan msلm aabihii oo nin hiqo oo dee atbaacu taabiciintii raggoodii damba awowgiio isaguna dabaqadii kaba horreysay bal matalan ama atbaacu taabiciintii raggoodii rooroona ah oo waxa weeyaan markaa cabdusamad ibn cabdilwaris awowgana maxaa la idhaahaa oo dee waa cabdusamad baa la idhaha o imakankani waa cabdilwaris ibn cabdisamad ibn cabdilwaris weeye oo cabdisamadkani waa in cabdilwaris uno xafiidka iyo awowgu waa isla magac cabdilwariskaas baa ina saciid laba idhahaa cabdilwaris ibnu saciid waa nin hiqaah ayuub buu markaa kaba warinaya marka kulu haaulaa'i can abi zubayr kulu haaulaa'ina wuxuu wadaa ayubu sakhtiyaani iyo sufyaanu thawri iyo xajaaj ibn abi cuثmaan saddexdoodaa weeye waa saddexdaas ayaa dhammaan waxay kaba wariyeen can abi zubayr can jaabirin can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam bimacnaa xadiidi abi khaysama waa xadiidkan abi khaysama aynu kaba soo baxnay macnihii amsikuu calaykum amwaalakum wa fii xadiidi ayuba min aziyaadati ayuub xadiidkiisa marka laega riwaayada ayuub gaar ahaan waxaa ku sugnaa ziyaado xaggeed kagaba sugnaa qaala inuu yidhi waxaa dee jaabir baana odhanaya jacala alansaaru ansaar baa waxay gudagaleen yucmiruuna muhaajiriina waa dadkii muhaajiriinta ee u yimi inay waxyaalo beerahoodii kaba mid ah dee khaasatan taas baa jirtee inay inta cumrigooda siinayaan oo ay arrinkan oo dee horena loo isticmaali jiray qabla alislaam inay laba imanayeenoo muhaajiriintiibay waxyaalo dhulkoodii kaba mid aha beerahoodii kaba mid aha bay siiyeen ay cumro ahaan u siiyeen ama intii dee ay nool yihiinba faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa yihi waa xadiidka sababtiisii bay intan inooguba sugan ziyaadadee amsikuu calaykum amwaalakum haddaa isleediin waxba idiin soo noqonaya waxba idinma soo noqonayaan marka kol haddaydaan dee wax aad goynaysaanoo imankaad sadaqo idinka go-an aanay ahayn oo isleedihiin markaa waxbaa idiin soo noqon imikaba iska haysta weeye xoolihiiniyo taa ha ku bixinina arrinkaa waxbaa idiin soo noqonaya idinkoo isla waxba ha ku bixina waxba idinma soo noqonayaan bal baabkii in yar baa inoogaba hadhay alxamdulilah an hagaagna waan isu raacino waayo dee waa waa laba xadiid inta casharka dhan baaba laba xadiid ma kii horena dee laba dariiqumaan soo aragno xadiid keliya laba xadiidunoo laba saxaabi markaan kala tirino kana laba xadiidun baa inooguba sugan casharkeennaa dheeraayo weliba xalayna qeyb aynu kuba soo aragne bal in kolley alfaadiha xadiidka intoodii badnayd waan soo aragnay alcumrana waa ta aan soo sheegno lafdigani maakuudu min alcumr waa nolosha ama muddada cumriga ee waa cibaaraday isticmaali jireenna acmartuka hadihi daara aw jacaltuha laka cumraka aw xayaataka maa cishta maa xayita alfaada sidaasay isticmaali jireen daartan baan cumri ahaan kuu siiyey ama inta nolol in cumrigaagaan kuuba yeelay ama inta ad nooshaan kuba siiyey waxyaalo sidaasay odhan jireen kolley waktigaa horena malaa waxyaalaha ruuxa dee intaa uu nool iyo ruuxan ha kuba intifaaco nooca ahayd malaa manfacadiin ay milkisiinayaan ayaabay ahaan jirtay ubay isticmaali jireen bal taaba weeye haddaba in alcaqibna kolley halkan dabdiga uu sheekhu kuba dabdiyay caynta iyo qaaftuna way kasirsantahay cayntuna way fadxisantahay laakiin laba wej oo kale waa nadaa'irtooda wixii wasankaa kuba yimaadaba waa wax ku wada banaan in xarafka dhexa la reebo isagoo xarafka hore fadxisan yahay ama kasrisan yahay iyo dee in la kasriyo oo xarafkii markaa dhexe xarafka horena uu fadxisan yahay ayaa waxyaalahan oo dhan waa wasankan oo dhan kuba yimaado waa luqaadkee bal markaa imaka horta cumradu waa taas sheekuna halkan raximah اllahu tacaala wuxuu isagoo asxaabta uba tierinaya waa shaaficiya ayuu leeyahay cumradu saddex xaalay alamaal cumra saddex xaalay leedahay macnaa waa cibaaraadkan wixii kaba imanayay kolleyna waa wax dee guud ahaan axkaamtii waa qaybahaasi waa wada jiraan xagga khilaafkuna wax madhabka kuba kooban maahay dee waan arki doonaa axaadiistii waxay inoo keenaysayna dee waaba taa daahirka ah ee laakiin dee bal waan yar ishaari doonaaye mid waxa weeye inuu yidhaaho acmartuka hadihi daara faإidaa midta fahiya liwarahatika aw licaqibik macnaha daartan inta noolashaan ku siiyey haddaad dhimatana dadkaagaa leh taas iyadu waa mid ee waa cibaaro aan ruuxani marka horeba raja kumay jirin waa wuxuu gooyey laftigii unbuu dheereeye waa isagoo yidha waan ku siiyey waxaan waan ku siiyey un bay kaba dhigan tahay cibaaradii unbuu dheereeyey bal markaa ruuxaasi marka uu dhintay dee daartii warasadiisiibaa yeelanaysa uun ruuxii shaqo kuma laha adigu bixiye xaalada labaad oo waana meelaha khilaafku kaba imanaye waa isagoo yidha jacaltuha laka cumrak inta nooshaan ku siiya wax kalena muu raacin iyada taas oo kale kolleyna dee halkan barhkood baa le cibaaradan dee caalin waxa weeyaan ma ansaxaysaba laakiin waxaan leenahay axaadiidan siday inoo keenaysan inoo faa'iidaysaan san iyadona waa nooc hibo oo saxiixay noqonaysaa axaadiidatay faa'iideynaysana alcumra jaa-iza iyo alcumra liman wahibat lahu iyo kolley idlaaqoodatay ku faa'iideynayso tii horun bay laba mid tahay oo alcumra kol hadduu cibaaradan la yimi de waa w raqabada oo laysa siinayo wax la milkiyey weeye wixiina ma soo noqonayso waa xadiidkan imaka aan haynay jaabirna kolley guud ahaan waxaan kaba faa'iidaysanayno arrinka kale bal matalan ta saddexaad waxa weeye waa isagoo idhaa jacaltuha laka cumrak faidaa midta caadat ilaya aw ilaa warahati in kuntu mitu inta nooshaan ku siiyey laakiin markaad dhimato anay igu soo noqonaysa ama haddii aanan joogin oo dee aan dhintaba warasadaydii dib ugu soo noqonaysa bal imika waa tan oo waxa weeyaan iyada taas cibaaradaas waa cibaaro kolley iska yar dee ishkaal yeelan karta culimada qaarkood halkan ariyay uba arkeen oo iyadoo lafdiga laguma camalfalayo nooc shardiyo dee iska tansiixiyo inay caariye u arkeen manfacada uniidisiiyayo kol hadduu qowlkiisu taa yahay inay uba soo laabmayso laakiin marka la eego alcumra jaa-iza iyo rasuulka ilaahay oo amsikuu calaykum amwaalakum walaa tufsiduha iyo alfaadahan aynu soo maray kolley iyadoo daahirka axaadiisna yahay axaadiisna taa ay noo keenayso in badan ahlucilmiga ka midna ay kuba tegeen waxa ay tahay saddexda xaalaba horta cariy cumr waxsiin ahaan way ku ansaxaysaa cibaarada u isticmaalaba saddex waxaanay guud ahaan ma kala qaadayne ciddii ama waxaan sidaa laguma siiyey wixii waa milkiayaa milki taama oo uu ku tasarufi karo markaaba kuna intifaaci karo ruuxiina dib uguma laabmayso kolley maalikiyada halkan ama ashar riwaayaat can malik ayaa wuxuu kaba dhigaa inay tamliik manaaficdii daarta unoo laysmanf laysasiye ay tahay lakiin haddana raggii muxaqiqiinta ay muxadisiinta madhabka ka mid ahaa barhkoodba dee daahirkii axaadiista taasi ma keenayso way yidhaahaanba bal waxaan leeyahay un kolley waana qowlka mala halkan shaaficiyada qowlkood cudwe inagoon waxba cibaaraadkii kala qaadin cibaaradani waa nooc ah ama siiqo siiqooyinkaa wax la iskuba siiyaa horteedna qabla alislaam laba isticmaali jireen dee wax noo qodiya waxa u isticmaali jireen xukumkii shariicadna uu yahay haddii ruuxii laba yidhaaho waxan waan ku siiyey inta cumrigaaga ayaan ku siiyey caariye un maaha manaaficdii shaygoo la ismilkisiinayana maahae waa raqamadiisoo la ismilkisiinayo ama ha raaciyo adiyo caqibkaaga ha raaciyo ama ha raaciyo waxa weeyaan ha idlaaqa uun alcumra jaa-izatu liman wahibat lahu wixii isagaa milkiya ruuxii ruuxii isaga wax bixiyeyna dib uguma laabmayso way jirtaa dee culimada sida qowlkan zuhri oo kale oo hadduu yidhaaho acmartuka hadi daara laka walicaqibik ma soo noqonaysaa fatwadiisu ahayd laakiin hadduu yidhaaho acmartuka hadihi daara un ama way iisoo noqonaysaa way isoo noqonaysaa fatwadiisii bay de lakin axaadiisi arrimo qisana way noo soo socotaa insha allahu tacaala welina waxna way noo soo socdaan ta tilmee lakiin axaadiisatay noo faa'iideynaysaa waa waxaan alcumra markaa jaa-iza ama hiya liman wahibat lahu ciddii sida lagu siiyey baa le ruuxana dib uguma soo noqonayso taas weeye umuuraha axaadiisani ay noo keenayaan wuxuu yihi markaa mslim xadaثnii mحamed بn raafici وaisxaaq بn mansuuri wlafظ lbn raafici qala xadaثna cabdالraزaaq قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أنه قال جابر بن عبد الله baa wuxuu yihi أcmarat imra'aة haweeney baa waxay cumri siisay inta muddadii cumrigeeda iyo nolosheeda bilmadinati madina ama dee noloshiisa bilmadinati madina kuba sugnayd ayaa xaa'ida bustaan laha iyadoo ay lahayd baa waxay cumri ahaan u siisay ama inta noloshiisa ibnan laha inan iyadu ay dhashay uma twufiya uu dhintay wa twufiyat bacdahu isaga dabadiina way dhimatay macnu waa maxay haweeney baa beer bay lahayd dee waa beerti miray lahayd iyadoo dad kalena lahayd awlaad kalena lahayd baa inan ay dhashay tidhi beertaas inta aada nooshay adaa leh ama dee acmartu kaabay tidhi hada alxaa'id saasay kuba tidhi maxaa dhacay iyadoon weli iyadii dhiman baa inankii dhintay markaasay iyadna ka daba dhimatay haddana watwufiyat bacdahu wa tarakat waladan waxay ka tagtay awlaad walad awlaad bay kaba tagtay kollay nuskadeedna de waxaan filayaa nusqooyinkeedna san baa dhacday oo wa tarakat waladan in saaxib albaxr almuxeed waa sheekh maxamed cali aadam ayaa wuxuu ka cabiraa kitaabkiisa baxriga yidhaahaa nuska malaa nusqooyinkii muslimo kuwii dabdisnaaya hore waa nuskat alhindiya ayaa halkan waxaa dhacay wa taraka waladan tarakat maaha taraka waladan haddii dee barhkiintaasi ay dhacdayna waabay fiican tahay in shuraaxda maaragtay ubi sheekha laba yidhaaho waa nin bal matalan sharaxiis kale waana sharaxa roon oo in wuxuu isu wada geeyaa sharaxa nawiyan hayno iyo sharaxa qaadiciyaad iyo sharaxan uu leeyahay mufime aan wax ka soo naqnaqlinay qurdubi iyo sharaxa uu lahaa maaziri ikmaal me almuclim afartoodaas dee waxna waa ku ziyaadiyaa dabcadiisun baan fiicnayne laakiin dee waa la madbaceeyeyoo waa dabcadiisaan kollay aan hagaaga dee inta dabcadan arkay aan aada xurufteediyo siday u madbacaysan tahay rumuusna waa dhigtaayoo dee midba rabsibu u dhigtaayoo miduu dee daal ka soo qaadayo markuu wax ka soo naqanayo miduu qaaf adigu bal markaa afartoodu afar rabsi u kala yeelaan marka sharaxiisa nusqada laba socotona watarakaa dhacday waxaana jirta dee kutub kala duwan oo xadiidkan warisay sida musanafka cabdirazaq iyo abu cawaane mustakrijkiisa ama musnadkiisa oo kale iyo sunanta beeqiye weyn iyo jaamic lusuulkan ibn athir oo isaga usuushan shanta ah ee bukhaari iyo muslim iyo muwada ba ku lixa ibn maaja buu meesha ka saara ayuu isagu intooda waxaa wada dhacay taraka waa taraka markaa nusqooyinkii muslim laakiin intoodii badnayd wa tarakat baa dhacay kolley waxaana daahir ah iyada waa la sheegi doonaayo xadiidka ama watan lafdiga inoo soo socday kuma sugan walahu waa dee isagii awlaad buu kaba tegay oo saas baa daahira ujeedada waayo iyada waa la sheegaya dadkay kaba tagtay macnuu waxa weeyaan waa lafdigan tarakat waladan awlaad bay ka tagtay haddana maxaa meeshii jira walahu ninkan dhintay ikhwatun walaaluu lahaa tayne walaalu waa kuwii iyadoo ay dhashay haddaba markaa meesha sawaabka ama almunaasib liseaq kutubta kale kala duwanna ku sugan inankan dhintay ayaa wataraka waladan awlaad buu ka tegay horta isagu taas waa mid soo maaha walahu ikhwatun eeg iyadna awlaad bay leedahay aan isagii ahaynoo walahu ninkan dhintayna ee beerta eeg mucmarka ahaana ikhwatun walaalo ayuu u sugnaa banuuna lilmucmirati kama bedelo waa dee inamo lilmucmirati tan waxaan cumri ahaanta bixisay inamo ayay dhashay baa jiray oo ninkan ay walaala yihiin laakiin labadood isla dhintee beertiina waxaa dee gacanta ku hayay ninkan dhintay iyo awlaadiisa faqaala waladu lmucmirati eeg lafdiga ismiga faacil eeg ruuxan waxaan bixinayee usluubkan ama adeegsanaya dee alcumra waxaa la odhanayaa mucmir kan isaga wixii la siinayo ee waxaan la siiyey inta noloshiisa ama isagii caqabkiisii la siiyey iyadoo dariiqadan iyo siiqadan laba isticmaalayana mucmar buu noqon marka imanka maxay tahay eeg lilmucmirati waa tii beerta lahayd islaamtii beerta lahaydee ninkan waxaan bixisay ayaa waxay lahayd inamo iyadoo ay dhashay ninkanna walaalihii ah mucmarkana walaalihii ah faqaala waladu lmucmirati waa islaamta caruurteedii awlaadeedii baa waxay yidhaaheen rajaca alxaa'idu ilayna inay markaa walaalkayo waxay siisay intii uu noolaa imankana dhimaye beertii annagaa leh beertii annagaa yeelanayna wa qaala banulmucmari waa kuway adeerka u ahaayeen markaa adeer baa loo yihi markaa iyaga ina waa walaalkood baa dhalay mucmarna waa kii la cumri siiyey intii uu noolaa waxaan la siiyey inamadiisiibaa waxay idhahdeen bal kaana labina bal kaana xaaidku wuxuu ahaa ama u ahaa liabina oo aabbahay u sugnaa xayaatahu noloshiisii iyo wamaata geeridiisiiba wixii aabbaha yaa yeeshay annagaa leh markaasoo annagaa wixii leh aabahaya kaba dhaxalay arrintii waa madiina faاktasamuu waxay isla yimaadeen iyagoo doodayo ishaysta ilaa daariqi mawla cusmaana nin daariq ibnu camrin la odhanayay oo cusmaan ibnu cafaan mawlihiisa ahaa ayay dee si u kala saaray isula yimaadeen daariqu wuxuu ahaa waaliga madiinu markaa madiinu amiir kaba ahaa waktigana waktiga cabdilmalik ibnu marwan ee dee asalkiisa dee mawaalidii cusmaan ibnu cafaan buu ahaa kolley kitaabkeenan dikri buu ku leeyahy xadiidkan waa kan oo maqlo waxbuu ku xukumay waa dikri una riwaayo kuma laha abi da-uud buu xadiid ku leeyahay keliya oo isna sanadkiisu daciif yahay bal ninku taas weeye xaafid ibnu xajarna taqriib oo kale markuu isaga soo dhigto daariq ibnu camrin kan soo dhigto ee wuxuu sheegaa inuu amiir waktigaas ahaa waxaanu sheegaa abu zurca inuu tawsiiqiyey xagga xadiidka laakiin haddana muxuu idhahaa waa dabaqada saddexaade kaana min umaraa'i iljawr waa raggii jaa-iriinta ahaa waa raggii daalimta ama jawrka umaradoodii ayuu kaba mid ahaa ujeeddadu imaamkaasi bal tawsiiq xadiisada kaba dhacdo dee kutubna inoogumama sugna xadiidka abi dawdna oo siisuu daciifi umuhaadkana ama usushana wax kalaba kumaba laha muslimna dikrigana ku leeyahay bal markaa muddo mala markii isagu aan filay ha ibnu zubayr dabadiyune dhulkaasi ay ka ka baxday gacmihii ibnu zubayr ama laba dilay ayuu dee kollay markaa ibn ayuu kol buu sanad buu hayay dabadeed xajaaj baa kala wareegay dee xijaaz intaan xaggana loo naqlin taas oo kale bal waa nintaasoo kaba cabirayay ibnu marai iljawr inuu ahaa xaaladiisu ta ahayd oo bal dee waxay soo naqliyeen cumar ibnu cabdilcaziz waktiyada hore waa cabdilmaliki oo waktigaas oo kale oo haagan xajaaj baa joogo oo madiino daariq baa joogo oo meel kale qura nin la odhanayaa joogu lahaa imtala-at ilbilaadu jawran bacdaa ragga kala dhicin oo dhib badnaa intuu leeyahy waddamadiiba waxay ka buuxsameen jawr baa buuxiyey haddaba waa nintaase markaa adigu waxaan leenahay un waa waaligii madiina ayuu ahaa isagii bay isla yimaadeen fadacaa jaabiran ninkan daariq baa wuxuu u yeedhay jaabir fashahida calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam bاlcumra waxaad moodaana markaa weli ibnu zubayrba intaan la dilin dee inuu ayuu waali kaba ahaayo dee maka iyo hareeraheeda una isaga gacmihiisa kuba sugnaydee madiine iyo lagaba qaaday ayuu waali kaba ahaaye fashahida calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه waslm waa jaabir rasuulka ilaahay korkii wuxuu caddeeyey uu markhaati kaba noqdo yihi waxaan qiraya oon markhaati kaba ahay rasuulka ilaahay dee bilcumra lisaaxibiha inuu xukumay alcumra kii la siiyey waa kii saaxiibkeeda waa kii la siiyey taasuu caddeeyey uma dee uu yihi anigu taasaan qiraya marka muxuu yeelay faqadaa bidalika daariqun qoladii markaa waxaa loo xukumay aabbahood waxaan la siiyey ee dee ilmo mucmar kuwa dee adigu mucmarka carruurtiisii ayuu u xukumay oo wuxuu yihi tiibuu kuba xukumu ku fuliyey uma kataba uu qoray ilaa cabdilmelik cabdilmelikna waa dee markaa khaliifadii dee kale waa cabdilmalik ibnu marwane isaguna kutubta riwaaye nooguma laha muslim iyo dee bukhaari iyo dikri buu kuba leeyahy dikri lakiin riwaayo kuma laha walow dee markii hore intaynu khilaafadan iyo umuurahan tawaliyin iyo taas kale nin daalibu cilmiyu ahay oo in badan cilmiga dalbay oo dadkii masaajida iyo xalaqaadka laazimaya lakiin markii dambe ayaa dee xaggan kale uu baydhay oo dee xaggan kalena ay jidatay markaas iyo waxyaalaha tawaabicdeedii bal cabdilmalik ayuu u qoray oo dee shaam joogo fa akhbaruu bidalika arrintan uu sheegay daariq buu ugu warramay wa akhbarahu waxaanu ugu warramay maya fa akhbarahu dalika qadiyadan buu ugu warramay wa akhbarahu waxaanu ugu warramay bishahaadati jaabir jaabir shahaadadiisi uu yihi dee rasuulkii ilaahay baan anigu caddaynayaa inuu yihi alcumra liahliha lisaaxibiha faqaala cabdulmaliki sadaqa jaabirun jaabirun buu sheegay faamdaa dalika daariqun eeg hadda imika halkan icmaar waa waa waan ku cumri siiyun bay ahayd ee licaqibkana may raacin bay ahayd waa ina waa ta aan lahayn nusuusta inoo faa'iideynaysaana xaas khaasatan xadiidkii jaabire alcumra liman wuhibat lahu iyo alcumra jaa-iza oo lafdiga abu hurayre xadiidkiisa inooguma soo socda iyo ama miiraatin liahli ayo jaa-iza iyo waata inoo keenso inoo siiqooyinka kala qaadin arrinku waa cadiyo ruuxii baa milkeeya isagaa ku tasarufaya wax soo noqonayaana maba jirto faamda markii uu jaabida isna soo muwaafaqayey uu soo waafaqay cabdimelik ayuu faamda dalika daariqun arrinkaa wuxuu fudhiyey daariq baa fudhiyo qoladii baa beertii loo daayey faina dalika alxaaida waxaa laga yaaba abu zubayr kalaamkii inuu yahay xaaidkaasi iyo bustaankaasi libanilmucmari kii marka hore cumri ahaan loo siiyey awlaaddiisii iyo inamadiisiibuu usugnaaday xata alyawm ilaa maanta iyagaa gacanta ku hayo dee waa lagu kala socday qoladii umay soo noqon kuwii waxba kuma yeelana ninkii baa lagaba dhaxlay xadثna abu bkr بن abي شhaybة واسحاq بن ibrahيm وlفظ لأbي bkri qala isحاq aخbarana وqال abu bkri xadثna سfyaan بن عuyaynةa عan cmri ina dinar عan سulaymaan بn yasaari wa isna أxad الفqahaaء السبcة ana dاriq dاriq qضا waa xukumay bاlcmra lilwaariثi kii waariskaabuu uxukumay muxuu ugu xukumayna waa liqowli jaabir bni cabdillaahi can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qowlkii jaabir bni cabdillaahi rasuulka ilaahi kaba wariyay daariquna waa ninkan imakaan kaba soo baxnay weeyaane waaliga madiine kaba ahaa xadaثna mحamed بn الmuصنى ومحamed بn bashaari qala xadaثna mحamed بn jacfari qala xadaثna shucbaة qaala samictu qataadata yuxadiثu shucba yidhi waxaan maqlay qataado oo waramayo can cadaain can jaabirin cadaa ibn abi rabax kaba waramayo can jaabir bni cabdillaahi can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam qaala anahu qaal alcumra jaa-izat cumradu mid banaan weeye waa haddaan taa kuwa fasira macnaha jaa-izat maadiyat wanaafida baan ka dhigayna waa mid soconaysa fulaysa liahliha weeye ciddii la siiyey ayay u fulaysay u soconaysaayo macnaa dib uguma soo laabmayso ciddii bixisay xadaثna yaحya بن xabيb الxاariثiي qala xadaثna khaalid yaعni بn الxاariثi qala xadaثna سacيid wa ina abi caruba can qataadaةa can caضاءi can jaabiri can النabiyi slى الlahu عalيه wasalam qala anahu qaal alcmra miiraaث لأhliha waa dadkii la siiyey bay dhaxal u too kala dhaxlaya ee ciddii markii hore bixisay dib uguma noqonayso xadaثna mحamed بن الmuثنى وبn bashaari qala xadaثna mحamed بn jacfari qala xadaثna shucbaة can qataadaةa can الnadr bni anas can bashiir bni nahik labadoodaba hore inuu soo maray kolley cidqiyo meel ka dambaysaynu kuma soo aragnay axaadiistoodana waan soo sheegnay nadrigana waa nadr bni anas ibni malik saan soo maray can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala alcumra jaa-izat waa lafdigan imika xadiidka jaabir baan kusoo aragnay وxadaثnii yaحya بن xabيbi qala xadaثna khaalid yaعni بn الxاariثi qala xadaثna سacيid can qataadaةa bhada الإsnaadi wa isnaadka can الnadr can bashiir can abi hurayrata غayra anahu qaala halkan jaa-izat uu ka yidhi bedelkeeda muxuu yidhi alcmra miiraaث لأhliha oo macnaa saciida بn abi caruba markii ayaa qataado ka wariyey kii horena shucba qataado ka warinaya dariiqii saciid maxaa inoogu sugan inta kale waa isku mid sanadke أنه قال الcمرة ميراث لأهلiha xadيiثka jaaبirna waynu kuba soo aragnay lفdigaas أو qاaل جائزة markaa shaki ba in ميراث لأهلiha جائزة labada lفdina waan sooba aragnay والله سبحaنه وتaعالى على سبحaaنك اللهمa بحمد